meesha fadhiyo waa boardkii iyo h r oo ka socdaan dhinaca executive-ka exercise-kii aan bilownay taariikhda markay ahayd labaatan iyo saddex bishii janaay wuxuu dhammaanayaa sideed iyo tobanka bishan hadda aan ku jirno exercise si wanaagsan ayuu u socdaa hadduu ilaah yidhaahdana markaan dhammayno exerciseka sideed iyo tobanka dib ayaan ugu laaban doonaa waraaqihii iyo informationkii aan qaadnay ilaa iyo waxay gaari doontaa bisha saddexaad ama bartamaheeda ama dhammaadkeeda gaari doonta hadduu ilaah yidhaahdo marka kadib ayaad war naga heli doontaan insha allahu bidmillahi kariim marka noo yaro dabayliya executive-ka oo uu u weyn yahay governorga his excellency nadiif jaamac wuxuu diyaar u yahay dadkii ay boodhka intay fiiriyaan xaq u lahaadaan shaqadan ay hadda hayaan in la soo celiyo laakiin haddii aad markii u horeba shaqada aad iska shaqaynaysay oo aad ku shaqaynaynin wax si sax aadan ku shaqaynaynin waxay tahay hal ayaan kugu caawin karnaa inaanan dib u raac loo samaynin lacagtii horaan aad u qaadatay laakiin aad iska tagtid ayaan insha allahu inagu waxygelinaynaa waadna mahadsantihiin boqol iyo tobankii afarta noo dulqaata intaan dhammaynana gabanaga xafiiskiisana yaanan laga badanin ilaa war gabanaga shaqama qoro boodhkaa shaqo qora boodhkane maanta wax uu qoraayo ma ahee wixii horaaba dabloola ah marka waxayna leeyahay ka raalli ahaada waxbaha dhihina dawladda horaa dad qortay gabanaga muxuu dad u qori lahe anaga soomaali baan iskanahay baleemkaan iska jeclahay la qoraayana malaha